iyadoo magaalada jabuuti lagu soo gabagabeeyey wadahadallada u dhexeeyay dowladda federaalka iyo maamulka somalilan qodobana laga soo saaray ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dalka dib ugu soo laabtay wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadallada lagu ballamay in bisha febraayo ay ka dhacaan magaalada istanbuul ee dalka turkiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisa ay rajeynayso laba kun iyo shan iyo toban in horumar laga gaaro midnimada maamulka somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya magaalada istanbul oo ay wadahadallada soomaalidu ka socon jireen in in dib laysugu noqdo oo maxaanku irahdaay wadahadalladii halkoodii laga sii wadaan ku ballannay sanadka cusub ee laba kun iyo shan iyo tobanna waxaan rajeynaynaa inuu noqdo sanad horumar guud ahaan dalka soomaaliya uu gaaro gaar ahaan arrinta midnimada in horu horumar badan laga samayn doono haddii aan la yihahdo wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka somalilan ayaa marxalado badan soo maray iyadoo maamulka somalilanna haatan uu u taagan yahay gooni goosad oo sheegayo inuu ka go-ay soomaaliya inteeda kale